siyaasigan oo lagu magacaabo cabdiraxmaan saleebaan ahne guddoomiye xisbi siyaasadeed oo mucaarad ku ah dowladda federaalk ayaa isagoo la hadlayay saxaafadda waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk ay wajahayso marxalad amni oo aad u adag wuxuuna intaasii raaciyey in gebi ahaanba ay burbureen qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalk isagoona mas-uuliyadda burburka ciidamada dowladda federaalka dusha kaga tuuray madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud islamarkaana waqti xaadirkan aysan jirin wax ciidan ah oo dowladda federaalka ay ku tashato waan ogna xaaladda amni dalku meeshu marhayo haddaan la sheelay xukuumaddu amni ahaan waxay difaac uga jirtaa afgooye iyo meel balcad ka sokaysa ee dowladdu difaac uga jirtaa waan ognaa ciidankii qaranka soomaaliyeed saddex sano ka hor madaxweyne xasan sheekh lagu wareejiyey ee tababarnaa iyo shan kun oo ciidan ah oo tiraya tababartay in intii dalka la soo geliyey si siyaasad foolxun loo burburiyey loona baabiyey ciidanka dagaaladii cadas weyna ka dhacay fashilka ciidanka lagu dhex sameeyey aabbana ay u noqonayso xukuumadda xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh aaba dhahayaan dhibka loo geysta ciidanka marka in maanta xukuumaddii saddex sano ka hor dagaalka goobii ay ka bilowday maanta intii la iskala yimi ay difaac ka galeen afgooye iyo meel balcad ka sokaysa horta iyadaa kugu fashil fashil kugu fay dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud oo dhabarka looga jibiyey dagaallo kala duwan oo ay martigeliyeen gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ayaa haatan waxa ay wajahaysaa marxalad cakiran iyadoona sannado ka hor ku celcelinaysay inay soo afjari doonto jiritaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse maanta hadallada ka soo yeeraya mas-uuliyiinta dowladda federaalk ah iyo siyaasiyiinta kuwa laga ah bay isku beddeleen kuwa tilmaamaya baqdinta xogan ay ka qabaan in dalka gebi ahaantiisba uu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab